إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku lahaayeen magaalada buulaburda ee gobolka hiiraan waxaa habeenkii xalay mar kale weerar lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray askarta kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ay ciidamada suufiyada ku lahaayeen degmada baardheere ee gobolka gado mu'asasada alkataa'ib ayaa baayisay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay jeedinayaan raggii weeraray mandabay kuwaasoo ka soo muuqday filim laga soo saaray dagaalkii xeradaasi lagu qaaday sannad ka hor shisheeyaha ku sugan xarunta xalane ee muqdisho ayaa farmaajo ku qasbay inuu la kulmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo qaarkood ay si weyn kaga soo horjeedaan dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa muujisay sida ay shisheeyaha ugu tanaasushay iyadoo sheegtay inaanay waxaan ciyaaraha ka ahayn kula tartamayn dad ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay xarun lagu sameeyo rootiga oo ku taalla waddanka ciraaq intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaaday isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhigay ciidamada jabuuti ku lahaayeen magaalada buulaburda ee gobolka hiiraan warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo shalay dagaallo xoogan oo isugu jira kuwa toos ah iyo mid dabagal ah waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada dalka kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka dagaallo culus oo habeenkii xalay ka dhacay koonfurta soomaaliya ayaa waxaa lagu qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada kenya iyo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ka kala dhacay deegaanada cabdalla biroole iyo deegaanka bariire ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose dagaalada oo socday muddo dhowr daqiiqo ah ayaa laysku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka waxaana jira khasaare gaaray shisheeyaha kenya iyo askarta dowladda federaalka sidoo kale dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar kadis ah ku qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan dhawaaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay magaalada waxaana jira khasaare dhabarka loo saaray ciidamada jabuuti ee loo yaqaano hiil gumaysi marar badan gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dagaallo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka dhinaca kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar habeen hore ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gedo kaasoo lagu beegsaday ciidamada suufiyada dagaal culus oo ka dhacay afaafka hore ee xerada baraxow ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada suufiyada ee ku daaban xabashida etoobiya ee xoogga ku heysto magaalada baardheer ee gobolka gedo ugu yaraan waxaa dagaalka lagu dhaawacay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada suufiyada kaasoo ay dhaawaciisa qaadeen askar ka tirsan suufiyada ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa sii xoojiyey howlgallada kala duwan oo ay ku beegsanayaan xabashida iyo askarta soomaalida ah ee ku daaban ugu dambayntii kamiin culus ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow ee ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa askarta dowladda federaalka ayaa warar jidgal ah kula beegsaday inta u dhaxaysa buufow iyo namber lixdan waxaana wararkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray askarta dowladda federaalka dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si toos ah gacanta ugu haya hoggaanka dagaalka iyagoona si joogto ah u weeraro goobaha ay doonayaan ee ka tirsan gudaha dalka waxaana ay weerarada si gaar ah ula beegsadaan saldhigyada iyo xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada gumaystaha afrikaanta iyo sidoo kale askarta calooshoodu shaqaystayaasha ah ee ku daaban shisheeyaha ku sugan xarunta xalana ee muqdisho ayaa farmaajo ku qasbay inuu la kulmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo qaarkood ay si weyn kaga soo horjeedaan dowladda federaalka warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed daahir calasow madaxweynaha dowladda federaalk oo shalay la kulmay shisheeyaha ku sugan xalana ee fargelinta ku haya dalka ayaa lagu cadaadiyey inuu la kulmo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo qaarkood ay ka soo horjeedaan guddi doorasho ay magacowday dowladda federaalka farmaajo ayaa shirka kadib maamul goboleedyada ugu yeeray inay ka soo qayb galaan shir berito ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud cabdi ismaaciil samatar ayaa sheegay shisheeyaha ku sugan muqdisho inay cadaadis siyaasadeed saareen madaxweynaha dowladda federaalka shirkan waxaad moodaa in farmaajo uu kaga baxsanayo wax loogu yeeray beesha caalamka ayuu yidhi cabdi ismaaciil astaantu siday tahay iyo siday ahayd maalmahan waxaad moodaysaa shirkan kusoo boodada madaxweynuhu ka dhigtay inuu kaga fakanayay waxyaabaha ay ula tegeen qolooyinka ka socda beesha caalamka waayo waxyaabahan ka ogahay qolooyinka beesha caalamka xoogga ugu weyn isagay saarayaan waxaa anuu dhegahayga aan ku maqlay inuu isagu yahay carqaladda ugu weyn ee iminka hortaalla inay doorashadii si xalaala u dhacdo walaa wakiilada shisheeye ee jooga muqdisho ayaa horey ula kulmay madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland iyagoo ku amray inay si deg dega u soo magacaabaan guddiyo doorasho waxaana madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ay soo magacaabeen guddiyo doorasho oo ay ka soo horjeesatay dowladda federaalka wakhti xileedka farmaajo waxaa ka haray wax ka yar toban cisho waxaana siyaasiyiinta muqdisho ku sugan ay ku goodiyeen in haddii la gaaro siddeedda febraayo uusan madaxweyne sii ahaan doonin farmaajo siddeedda febraayo kadib maxaa dhici karaya waa kan cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlaya xal shisheeyuhu ay ka gaareen isqabqabsi nuucan oo kale ah oo horey u soo maray dowladihii shisheeyuhu ay soo dhiseen waxa weeye haddii arrintu sidaa u qadhaadhaato taariikhda soomaalida nasiib darradeeda waxaa ka mid ah in mar arrintan oo kale hay dhacday in baarlamaanka iyo dowladda oo wada socda loogu yeedhay magaalada nairobi laba kun iyo sideedii inta halkaa la geeyey markii dambena jabuuti la geynayay layidhi iscasiile cabdilaahi yuusuf casilaadiisi halkaa ku timid beesha caalamkuna arrintaa ay ka shaqaysay mid labaadna way dhacdo markuu farmaajo ra-iisul wasaaraha waa tii kambaalo loogu yeedhay ee lagaga xayuubiyey madaxnimada halkaa ra-iisul wasaarenimada markaa jidad lasoo maray ayaa jira hadday tani halkaa martana waxaa laga yaabaa inay sidaa qolada caalamka usoo ragaal celiyaan oo isaga dhibaato wadankana dhiilo ku noqoto dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamulada shisheeye kalkaalka ayaa waxaa ka dhex xaluulsan khilaaf xoogan oo muddo soo jiray waxaana muuqata in natiijada xalka gaarista khilaafkaasi ay u dhacayso shisheeyaha dowladda federaalka ayaa muujisay siday ugu tanaasushay shisheeyaha iyadoo sheegtay inaanay waxaan ciyaaraha ka ahayn kula tartamayn cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowladda federaalka oo shisheeyuhu uu dhisay islamarkaasina asigu uu ilaalo ka hayo ayaa waxa ay si cadoonka leexleexad lahayn u sheegtay in waxa keliya caalamka inay kula tartamtay ay doonaysa ay yihiin ciyaaraha oo keliya waxaa muuqatay inay ka tanasushay waxyaabaha dowladuhu ay kula loolamaan kuwa kale sida xagga awoodda amaba ciidanka xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka xagga siyaasadda iyo dhinacyo kale oo badan warkaasi waxaa sheegay wasiiru dowlaha ciyaaraha dowladda federaalka ah maxamed xaaji ibraahim waxa uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday xerada xalane oo ay deggan yihiin shisheeye caddaan iyo madowba leh halkaasi waxaa ka dhacday munaasabad ciidamada reer yurub ee gudaha soomaaliya jooga gaar ahaana kuwa talyaaniga iyo kuwa sbain ay qalab isboorti ku guddoonsiinayeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed tani waxay tahay bilow fiican dhalinyarada dhiirigelin ay u tahay dhalinyarada soomaaliyeed in isboortiga Soomaaliya kor u kaco anaga ka wasaarad ahaan waxaan mar walba u taagannahay inaan horumarino isboortiga Soomaaliya sidaa darteed mar walba waxaan u taagannahay Soomaaliya inay cagad isu dagto shay aan rabno inaan caalam kula tartano wuxuu noqon doonaa isboortiga warka markhaatimo doontada ah ee dowladda federaal ku dhawaaqday ee ah in caalamka waxaan ciyaaraha inaanay kula tartamaynin waa mid u baahan in ummadda soomaaliyeed miisaan wanaagsan saaraan xilli shisheeye kala duwan oo caddaan iyo madooba leh ay duulaan ku joogaan gudaha soomaaliya ayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaa loo jahaynayaa dhanka banooniga wuxuuna gaaray heer habeenkii la ciyaaro iska daa maalintii e Eh, para nosotros es un honor el poder participar en este acto. Muchas gracias a España y muchas gracias a la comunidad valenciana, en especial a los siete equipos que son Elche, Hércules, Levante, Castellón, Villarreal y Valencia y, por supuesto, a la Federación en donar todas estas equipa- eh, equipaciones. El deporte, sin lugar a dudas, constituye un elemento primordial en un país como Somalia.
saraakiisha ciidamada ee reer yurub ayaa waxa ay kulamo kala duwan la yeeshaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood gaar ahaana dadka nugul iyo kuwa ciyaaraha cidda ugu ololaha badani waa ciidamada talyaaniga kuwaas oo sanad waliba shirar kala duwan la qaata haween dhallinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira iyo dad kale intaba mararka qaarna waxay dhiibaan wax aan waxgalmo weyn lahayn sida qalabka iminka la dhiibay oo kale taas oo keenaysa in dad badan ay ku soo xirmaan amaba ay hamiyaan la kulankooda mu'asasada alkataib ayaa baahisay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay jeedinayaan raggii weeraray mandabay kuwaasoo ka soo muuqday filim laga soo saaray dagaalkii xeradaasi lagu qaaday sannad ka hor warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed
Kwa majina naitwa Maulana Faruk Maulana, nimezaliwa mwaka wa elfu moja magacaygu waa mawlaana faaruuq mawlaana toddobadii bishii labaad ee sannadka kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii milaadiyada ayaan ku dhashay magaalada mombaasa waxaana ku soo koray xaafadda majingo waxaana u dhashay qabiilka masruuci ee ka soo jeeda yeman yuhuud iyo maraykanow ha u malaynina inaan cimaamadahan u xiranay isqurxin iyo dhoolatus oo keliya ogaadana in qudus ay leeyihiin muslimiinta ayna weligeeda lahaan doonaan muslimiinta mana lahan kuwa liita ee idinkoo kale ah kuwaasoo fasahaadinaya dhulka maraykanka waxaan ku leenahay haddii aadan kuwaana qaadan duulaanadii fourtiin riversite iyo balidoogle waxay qaswadan aan ku soconno idiin noqon doontaa cibro aydan filaynin waxa ku ruxaya keliya ma ahan hadallo balse waa ficillo xoogan allaahna wuxuu walaalaheenna u waafajiyey in si guulahay u fuliyaan duulaanadii fourtiin riverside iyo ballidoogle waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda waxay caalamka oo idilu caddeeyeen inay geesiyaal yihiin idinkuna aad fuleeya tihiin annaguna allaah idankii waxaan ku sii socon doonnaa inaan sii wadno silsilad ka mid ah duulaannadaas halkaanna kuma joojin doonno oo waxaa jira walaalo badan oo raadkeenna soo haya mana joojin doonno allaah idankii ilaa islaamku ka taliyo dhulka oo idil muslimiintana ay cisi ku noolaadaan idinkuna aad dulli ku noolaanaysaan islaamka ayaa dhulka oo idil maamuli doona kelimadda allaahna kor ayay noqon doontaa tan gaaladana hoos ayay noqon doontaa idinillah waislamu wawe katika izza na nyinyi makafiri muwe katika dhilla yaani uislamu utatawala dunia nzima na inshallah kalima ya allah ndo itakuwa iko juu na kalima yenu itakuwa chini chini ya miguu yetu tukiikanyaga yani
macallim cumar al ansaari oo lagu magacaabo cabdulweli moxamed ibraahim wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baa iyo bakool waa imaamkii majmuucada iyo ku-xigeenka amiirkeeda waxaa la jeclaysiiyey qiyaamuleylka kama daalo akhrinta qur'aanka waa shakhsi dabeecad wanaagsan xishood badan ahna ningobeed saamaxaad badan waxaa lagu yaqaanay allah u naxariistay labxarnaanta qalbi wanaagga iyo inuu malaha u wanaajiyo walaalihiisa naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuh
may baan lahaa mayba waa yahuudi mayba waa maraykanka may baan lahaa ilaahay subxaana wa tacaala mayba waa disanka imraka aad u haytay mayba waa camaliyadii mayba waa ilaahay subxa- barakaysanaatay mayba waa walaaleen ilaahay subxaana wa tacaala laku aqbala shahaadadooda ilaahay subxaana watacaala ku ogbaatay sunka imrag aado ayten may basin la insha allahu tacaala taan ku dheerane mayba waa yeeba ku doron ya insha allahu tacaala siinka wajahan mayba waa siin la mayba waa hadiisan mayba waa dhigaayinka dheego ayten mayba waa hadiisan dhooyinka arago ayten insha allahu tacaala qalbinga ku dhihi doonta insha allahu tacaala maskaadina insha allahu tacaala ku guuhu doonta hadiisan dhigaayna isku tarteen mayba waan dhoon isku tarteen insha allahu tacaala maskaadina ku guuhu doonta tankeer gaalame baan man lahaa yahuudii maraykankan ku hogada camaliyaadka mayba algudus men tahawad insha allahu tacaala waa socon doonaan ilaa mayba mayba ilaahay subxaana watacaala ku horaya galantaan muslimiintu lagu koraya biidni illaahi alkariim ناداه مولاه فلبى طائعا
أبو بكر المهاجر من تنزانيا
abuubakar almuhaajir wuxuu ka soo jeedaa tanzaniya wuxuu diinta islaamka qaatay sannadkii dii hijiriyada qalbigiisa ayuu islaamku degay macaankiisana wuu dhadhamiyey mana nagaan hal sana mooye ilaa ay qalbigiisu taabatay dacwada jihaadka jidhkiisana ku saaqday markaas buu ajiibay allaha u naxariistee wuxuuna u soo hijrooday dhulka jihaadka wuxuu ku tilmaamnaa go'aan qaadasho sugnaan iyo ninkarnimo wuxuu ahaa mid ku sabra culeysyada in badanna wuxuu ku dadaali jiray in ehelkiisa uu ku qanciyo inay qaataan diinta xanafiyada allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ku hanuuniyo islaamka
Kwa majina najitambulisha kwenu mandugu zangu Waislamu. Kwa jina nyumbani naitwa Peter Ndamu Kushaha.
horey waxaa laii odhan jiray biter madaamu koshaaha markaan islaamayna waxaa la baxay cabdirashiid nadaamu koshaaha sannadkii kii ayaan ku dhashay dalka tanzaniya tani waa fariintayda ku socota maraykanka iyo yuhuudda waxaad ogaataan awooddu ma lihidiin inaad sii waddaan dagaalkiinna ka dhanka ah mujaahidiinta dagaalkan waa hore ayaanba ku guulaysanay annagu yuhuuddana waxaan si gaar ah ugu leeyahay inkastoo si xaqdarro ah aad u sheeganaysaan inaad idinku leedihiin qudus haddana idinkuma lihidiin qudus waxaa leh muslimiinta oo idil camaliyaddan istishaadiyada iyo inqimaasiyada isugu jirtana waxaan u qaadaynaa xuraynta qudus darteed silsiladda duulaannadanna waxay ka soo bilaabatay nairobi waxaana labeeyey walaalaheenna jooga maali kadibna waxaa xigay duulaankii barakaysnaa ee ballidogle annaguna inshaa allah waxaan noqon doonnaa majmuucada afaraad ee fulinaysa howlgal ka mid ah silsiladda howlgallada qudus lama yahuudaynayo rag badan oo walaalaheenna ka tirsan ayaana sugaya fursaddooda si ay uga qayb galaan duulaannadan oo kale ogaada inaydan naga adkaan karin maxaa yeelay allah ayaa noo ballanqaaday guul haddii aad nooga golroonaataan dagaal ka mid ah dagaaladana dhex marana waa imtixaan uu allahna imtixaanayo oo keliya wax kastoo dhacana guusha iyo ciribta dambe annaga ayaa iska leh ciidan kastoo aad isku keentaan annaguna waxaan diyaar u nahay in toban naga mid ah halyeeyadeenna ay xoog ku soo galaan safka kumannaan idinka idinka mid ah ma joojinayno dagaalka idinka ka dhanka ah maxaa yeelay waxaad dhibaato iyo dulmi dhadhansiiseen walaalaheenna muslimiinta gaar ahaan walaalaheenna filistiin arrinkaasna aad buu noo xanuujiyey laabaheennana waxaan ku shaafin doonnaa fulinta howlgallada noocaan ah yuhuuday ogaada waan idinka aargudan doonnaa dulmiga aad ku haysaan walaalaheenna ku nool filistiin meel kasta ayaan idinku dili doonnaa caalamka meeshaan idinku aragnana waan idinku eryan doonnaa dagaal idinka dhan ah ayaan ku dhawaaqnay mana joojin doonno dagaalkaas
popote pale mlipo wala tuwatengeza vita na tunaendelea kuwatangazia vita hatutawaacha hatutawaacha nyinyi mayahudi qudamatu lmuhaajir alxabashiy qudaamata almuhaajir alxabashi magaciisu waa cali moxamed cali wuxuu ka soo jeedaa ethoobiya qabiilkiisuna waa burji wuxuu ku barbaaray magaalada nairobi alleh u naxariistee wuxuu ahaa sabarbadne dulqaad badan islamarkaana isdhuldhiga khayrkana u tartama una adeega walaalihiisa arrinkaas oo uu ahaa tilmaam uu ku soconaa laga soo bilaabo horraantii masiiradiisa jihaadka ilaa maalmihii dambe ee noloshiisa wuxuu aad ugu dadaali jiray inuu barto axkaamta diinta si uu u fahmo diinta dadkana ugu yeedho xaqa isagoo aqoon u leh wakhtigiisa ugu badanna wuxuu ku bixiyey raadinta cilmiga sharciga ah xitaa waxyar ka hor inta aanu u dhaqaaqin camaliyada istishaadiyada ah naxsabuhu wallahu xasiibuh
Wallahi Kudus hawezi kuwa Yahudi yani.
alle ayaan ku dhaartay ee qudus lama yahuudayn doono silsilada duulaanadan loogu magac daray qudus lama yahuudaynayana ma istaagi doonto allah idankii waxaa lagu bilaabay duulaankii fortin riverside wayna sii socon doontaa ilaa laga xuraynaya alqudus iyo masjid ul aqsa muslimiinta ku nool falastiin waxaan ku leeyahay sabra waxaan idin leenahay sidii uu horay idinku yidhi sheekh usaama dhiiggiinnu waa dhiiggeenna dhiigga carruurtiinnana waa dhiigga carruurteenna allaah ayaan ku dhaaranaye garabkiinna kama bixi doonno sabra hana ka gaabina dagaalka ka dhanka ah yuhuudda hubkana garwaaxsada si loo xureeyo masjidul aqsa iyo dhulka la haysto oo idil sabra waxaan ku kulmi doonnaa masjidul aqsa allah idankii fariintayda ku socota umaradeenna gaar ahaan sheekh ayman xafidahullah waxay tahay waxaan allaah ku weydiinaynaa inuu ku siiyo dulqaad dheeri ah ficiladaada waxaan ka garanay macaanida sabarka kuumana dhihi doonno sidii reer banu israa'iil ay ku dhaheen nebiyullaahi muuse calayhi salaam ee ahayd adiga iyo rabbigaaga baxa oo dagaalama annaguna ayaan halkan fadhin doonnaaye balse waxaan ku leenahay dhaqaaq annaguna waan kula jirnaaye allaah idankiina midigtaada iyo bidixdaada ayaan ka dagaalami doonnaa ilaa uu allaah naga siiyo shahaado ee sabar shaykhana
من عافى الحياة مجاهدا
عبد الكريم الأنصاري آدم إيمان يوسف من الصومال cabdilkariim al ansaari waa aadam iimaan yuusuf wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan gobolka baa iyo bakool waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray daacada allaah waxaa lagu yaqaanay cibaado badni iyo inuu allah la faqo salaadaha gadaashooda inkastoo uu da'yaraa allaha u naxariistee haddana wuxuu ahaa qof caqli badan ra'yigiisu bisil yahay go'aankiisuna adag yahay kuna tilmaaman aadaab iyo akhlaaq wanaagsan wuxuu ahaa qof u weji furan walaalihiisa lana jecel yahay quluubtana ay dhankiisa u soo iilato naxsabuhu wallahu xasiibuh للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام mayba kale lahaa marna yahuud iyo maraykan meel kasta marna muslimiinta raba marna insha allahu taala mayba mayba rajeene lugu kasta marna aysan sulintiin intalisinka dilo howlgalka lagu targalay marna ala gudus lanta hawadu insha allahu taala ma istaagi doon intii gudus la horeeya insha allah marna mayba san laa markin gudus isan ma lihiidin muslimiinta askaleh insha allahu taala mardhow marna dheeren raadi ilaahi subxana wa taala kabalbala doon كل يوم للجنان قوافل
inta aanu dhammaanin filimka wuxuu isdaar ku soo bandhigayaa qayb ka mida fadhiyadii ay yeesheen naftaduhorayaasha ka hor inta aanay duulaanka qaadin waxaa ka muuqanaysa isjeceyl iyo maxbo walaaltinimo heer lagu tilmaami karo inay nafta isku horayaan waxay ka kooban yihiin ansaar iyo muhaajiriin maxabbada iyo dareenka uu mid weliba dareemayo fadliga walaalkiis hadalladiisana ka muuqanaysa waa wixii aan ku arki jirnay kutubta siirada markay ka warramayaan cilaaqadii ka dhexaysay ansaartii degganayd magaalada madiina iyo muhaajiriintii ka timid magaalada makka waa kan mucallim cumar al ansaari oo ahaa ku-xigeenkii amiirka majmuucada iyo imaamkeeda oo allah ka baryaya inuu ansaar iyo muhaajiriinba ku kulmiyo jannada sidaba uu ugu kulmiyey adduunyada
insha allahu taala ilaahi subxaana wa taala may ku rajeena sunatantunka kulan muhaajiriin ansaar inta ilaahi subxaana wa taala jannatlfirdowsinin kulma ilaahi subxana wa taala
kanina waa amiirkii majmuucada axmed almuhaajir oo jeedinaya kelimad saamayn gaara leh isagoo ilmaynaya ilintuna qoysay tuutihii uu ku labisnaa ayuu ka hadlayaa siday ansaarta ku sugan wilaayaadka islaamiga u soo dhoweeyeen muhaajiriinta insha allah shukrani kwanza kabisa tunapeleka kwa allah subhanahu wa taala kisha kwa ndugu zetu yani maanswar ugu horayn allah ayaan u mahadcelinaynaa kadibna waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheenna ansaarta ah wallaahi ma heli karno waxaan ugu abaalgudno waxaan idinkaga mahadcelinaynaa martigelinta wanaagsan ee aad noo samayseen iyo soo dhowaynta diran ee aad nagu soo dhowayseen waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idiin kordhiyo iimaan waxaad naftiinna iyo maalkiinna u bixiseen u adeegidda muhaajiriinta waxaana idinku leeyahay sidii horay nebiga sala allahu calayhi wasallam ugu jiri ansaarta allow u dembi dhaaf ansaar carruurta ansaareed iyo carruurta ay dhaleen carruurta ansaarta waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku arsaaqo jannatulfirdows awooddiinnana sii xoojiyo si aad garab ugu noqotaan walaalihiina jooga daafaha adduunka waan idinkaga mahadcelinaynaa hilka aad nala garab istaagteen uwezo wa kuwanusuru ndugu zetu katika kila sehemu wallahi alhamdulillah tashukuru sana kwa yale mengi mliotufanyia. Wallahi mliotufanyia ni makubwa.
waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu janno idinkaga abaalmariyo wanaagga aad noo samayseen sidoo kale waan idinkaga mahadcelinaynaa hawsha weyn ee aad noo qabateen wallaahi ma hilmaami doonno weligeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo janno si aan u ildogsanno sidaba uu allah inoogu ilqaboojiyey adduunyada oo uu noo kulmiyey waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku ilhaamiyo nafar dheeraad ah gacmihiinnana u fura soo dhowaynta muhaajiriinta barana cisiga islaamka allah wuxuu idiin doortay inaad noqotaan ansaar annagana aan noqonno muhaajiriin xikmad uu ka leeyahay darteed dhaayaha ayaan saarnay nafurkiinna iyo ficladiinna wanaagsan kuwaas oo aanay erayadu cabiri karin allah ayaan u mahadcelinaynaa waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto ansaarta carruurta ay dhaleen iyo carruurtooda ay sii dhaleen
Yani mnayotufanyia ni makubwa, haiwezi kusemeka. Tunamshukuru Allah na Allah inshallah, narudia kwa mara nyingine tena, awarehemu nyinyi na warehemu watu wenu na watoto wenu inshallah.
عجز البيان وجفت الأقلام
إنها أخوة الدين يجمع الله بها المؤمنين ويؤلف بينهم فالمهاجرون والأنصار بعضهم من بعض قال الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض فعقد الله لهم المحبة وأثبت لهم الولاء عصائب نزاع من الارض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله اقوى عقيده ولا نسب غير العقيده او صهر فما جمعتهم في الاصول قبيله ولا ضمهم حي ولم يحوهم قطر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر ثبات ووحدان من الارض كلها يوحدهم هم واوطانهم كثر
halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina dad ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay xarun lagu sameeyo rootiga oo ku taalla waddanka ciraaq dabkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxa uu ka kacay xarun lagu sameeyo rootiga oo ku taalla gobol ka tirsan waddanka ciraaq wasaaradda caafimaadka ee gobolka diiwaaniy ah oo ah halka uu dabku ka kacay ayaa sheegtay in lix iyo labaatan ruux ay ku dhaawacmeen dabkan waxay war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in dabka uu ka dhashay hanshidaal oo tiilay xarun lagu sameeyo rootiga oo ku taalla degmada xamsa ee gobolka diiwaaniy ah ee dhaca koonfurta ciraaq burbur xooggan ayaa soo gaaray dhismaha uu ka kacay dabkan iyadoona lix iyo labaatankii ruux ee ku dhaawacmay loo qaaday xarumaha caafimaadka warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa